magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug iyo weliba laga qabwaday bandhiga bugaagta galmudug taasoo koobiyo korta dhagaanka akhriiskii qoraalka iyo silinhayla tubta horumarkii weliba nabad waarasa munaasabadda bandhiga bugaagta galmudug iyo weliba ku qeybgalay mas-uuliyiin dowladeed bahduwal barashada caafimaadka khubro aqoon-yahana iyo qeybaha shir duwan ee bulshada magaalada dhuusmareeba unkuriin duqa caasimada dhuusmareeb cabdiraxmaan geedi qorow oo ku hadlay bandhiga buwaagta galmudugana sheegay in ilmo walba oo lambaahanyii lagu helo buwaagta haddii la akhriyo buugfaarku wuxuu ka mid yahay isdhexgalka bulshada wuxuu qayb ka yahay waxbarashada markii buug aad akhrisid bugaagta halkan la keenayo oo qof kasta oo soomaaliyeed oo uu ku bixiyey maskax oo luqadda soomaaliga ku qoran ama lagaba yaabo kuwa aan luqadda soomaaliga ku qorayn inay ku jiraan wax walbaad uga baahatidaad ka helaysaa haddaad history iyo taariikh rabtid haddaad ganacsi rabtid haddaad jacayl rabtid haddaad amni iyo sukuurad iyo si macnaha dagaal looga qayb qaatid rabtid wax walbaad u baahatid bugaagta markaad akhrisid buug waxaas ka hadlaayaad ka helaysaa qof walbaahuba wixii uu rabay inuu wax ka faa'iidaysto ayaa meeshaan iyadu lasoo ururiya hal meel la isugu keenay meeshaasaa marka looga faa'iidaysanayo la helayaa marka cid kastae hawshaan soo abaabushay dhallinyaradii hawshaan keentay halkaanna ayagana waan hambaliyaynaa waana soo dhoweynaa runtiina faa'iido weyn oo nabadda iyo horumarka iyo isdhexgalka bulshada qayb ka ah wey sidoo kale maxamed haashi dhowre oo dhinishay ku hadlay munaasabadda bandhiga buwaagta iyo sheegnay galmudug muddadii shanta sanna ee lahdhaafi iyo qaadatay tillaabooyin weyn oo dhinay walbarashadee bandhigan wuxuu muhiim u yahay wuxuu fursad u yahay ama platform uu u yahay dhallinyarta doonaysa inay buugaagtii halkan lagu soo bandhiga akhriyaan waxay fursad u tahay kuwa wax qoray in wixii ay qoreen la akhriyo la iibsado ay ku sii dhiiradaan inay mawduucyo badan wax ka qoraan waxay fursad u tahay ama rebrandin ay u tahay galmudug inay sawir kale ka bixiso inay sanadkii labaad caasimadda galmudug ee dhuusamareeb lagu qabanayo bandhig faneedka halkan ee bugaagta reer galmudug meel kasta oy dunida ka joogaan ayay waxay u bixinaysaa sawir midkii hore ka duwan waxay u bixinaysaa in dhuusamareeb ay tahay meel aqoon-yahankii soomaaliyeed oo dhan ay iskugu yimaadeen meel brofesoradii iyo kuway wax qoray iyo caaqilkii oo dhan iskugu yimaadeen meel maskaxdii soomaaliyeed ee wax curin lahayd oo dhan ay joogto maanta waxay runtii ay wax muhiima u tahay guul u tahay guud ahaan reer galmudug gaar ahaan shacabka dhuusamareeb waa inay dareemaan miisaanka dul saaran inta uu leegyahay brofesor yaxya camiir iyo maxamed cabdulaahi axmed oe madaga mashaariicda home center iyo dhinisha ku hadlay munaasabadda bandhiga buwaagta galmudug wallah waan ku faraxsanaa inaan ka soo qayb galo buugfaar lagu qabanayo ee magaalada dhuusamareeb waxay ugu dambaysay inaan magaaladan imaado saan ma ahayn ama horumarka ay samaysa inaan arko oo ishiida ku arko wax badanaa lagaga sheekeeyey hadda waa bilow waa subax hore laakiin dhallinyaro badan oo arrimahaas danaynaysa inay joogaan waan ku faraxsanahay inay ku faraxsan yihiin annaa qaar badanna waa akhri doonaa kuwa anfacna kulle ma wada iibsan karee shan lix waa ka qaadan doonaa hadii ilaa idmo horumarkay ka mid tahay waa aragteen hadda jaamacadaha ku yaala ani markaa imaanaya xumalaha haldugsare iyo dowbataa ku yihin wanaagga nabadda iyo waxbarashadu ay leeda waa aragteena meesheeda kasii wada sanadkii labaad ee bandhiga bugaagta galmudug oo uu tiimkiisu yahay tubta horumarka iyo nabadda waarta waa soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanna inaan kasoo qayb galno arrimaha nabadda iyo xiriirka ay leeyihiin muxuu ahaaye wax aqriska iyo qoraalku waa muhiimad mataqaana aad weyn in xoogga la saaro buwaagta lahabana kella ku helo kora taariikhda ganacsiga buwaagta jeelka buwaag ku hadal low sida lanku qaybka adokor amniga iyo sidoo kale buwaag kaleoo fara badan